bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan saaka idin haysan waxaa ugu waaweyn dowladda soomaaliya oo xarunta golaha loo dhan yahay qaramada midoobey ee ku qabsanaysa shir looga hadlayo amniga dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada new york dalka maraykanka maamulka jubbaland oo ku dhawaaqay inay u diyaargaroobeen dagaal kana dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka cadaaladda maamulka koonfur galbeed iyo wafdi hogaaminaya uu gaaray magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose maamulka gobolka hiiraan oo ka digan la isticmaalo buundooyinka ku yaala magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wararka dibadda waxaa ugu waaweyn ciidamada yahuudda oo waa israa'iil oo mar kale weerar ku qaaday qeyba ka mid ah dhulka filistiin
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subax talaadada taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha labiyo tobanaad disembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii subax redio dalsan oo faahfaahsan ugu horeynaynu ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa xarunta golaha loo dhan yahay qaramada midoobey ku qabaneysaa shir loo dhan yahay waa shir looga hadlaya arrimaha amniga soomaaliya sidoo kalena waxaa dalka mareykanka gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in xarunta golaha loo dhan yahay qaramada midoobey ay ku qabanayso shir ku saabsan arrimaha amniga soomaaliya sidoo kale shirkaas ayaa waxaa lagu hadlayaa dibudhiska ciidamada dowladda federaalk iyo howlgallada lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab ee dalka ka socda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saqdii dhexe xal gaaray dalka mareykanka gaar ahaan magaalada new york si uu u guddoomiyo shirkaas shirka ayaa waxaa kasoo qeybgalaya sida ay dowladda soomaaliya shaacisay labaatan iyo lix dal oo qaramada midoobe jaamacadda carabta midowda yurub iyo kan africa waxaana looga hadlayaa ajandayaal dhowr ah oo ay ka mid tahay horumarinta iyo caqabadaha ka jira laamaha amniga soomaaliya qorshaha horumarinta amniga soomaaliya iyo sidoo kale taageerada caalamiga ah ee soomaaliya ee dhanka amniga la siiyo afyeenka madaxweynaha soomaaliya ahna agaasimaha warfaafinta cabduqaadir cali dige ayaa warbaahinta sharaxaad ka siiyey qodobada looga hadlayo shirka
somaaliya ayaa ku qabanaysa xarunta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay shir ku saabsan amniga soomaaliya diburiska ciidamada iyo howlgallada xoraynta shirkan waxaa ka soo qaybgalaya lix iyo labaatan dal qaramada midoobay jaamacadda carabta midooda yurub midooda afrika waxaana lagu soo bandhigayaa horumarka iyo caqabadaha ku xeeran dibudhiska laamaha amniga qorshaha bixitaanka ciidamada admis kadib ay kula wareegayaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed guud ahaan amniga dalka soomaaliya iyo xasilinta deegaanada laga xoreeyey argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo goordhow soo gaaray magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa shirkan shir guddoomin doona shirka ayaa waxaa muhiimadda madaxweynaha waxa uu saari doonaa qorshayaasha ugu horumarinayo laamaha kala duwan ee amniga ee dowladda federaalk soomaaliya soomaaliyana lagu gaarsiinayo xasilooni shirkan ayaa waxa uu maalnimada beri ah ka furmi doonaa sagaalka subaxnimo magaalada new york
codkaas waxa uu ahaa afyeenka madaxweynaha soomaaliya cabdulqaadir cali digo faafaan ka bixinaya shir dowladda federaalk soomaaliya ay ku qabanayso ka gaar ahaan xarunta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey markane maamulka jubbaland ayaa ku dhawaaqay diyaargarowga dagaalkana dagaalamayaasha al-shabaab sida uu shaaca ka qaaday wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhumaal oo sheegay in maamulka ay u diyaargaroobeen dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee looga xoreynaya deegaano kamid ah maamulka jubbaland wasiir dhumaal ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay si rasmi u bilaabi doonaan howlgallada islamarkaana howlgallada xoogan ee ka dhici doonaan deegaanada jubbooyinka oo si hadalka u dhigay sidoo kale wasiirka oo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada maalmihii u dambeeyey ay diyaargarowdeen isagoona sidoo kale tilmaameen maamulka ay haatan u diyaargaroobeen dagaalkana dagaalamayaasha al-shabaab
waa mahadsanta aadan diyaargarowga jubbaland ee wejiga labaad ee dagaalka madaxweynahana wuu ka hadlay maalin dhaweeta dowlad goboleedka xarika jarkiisana waxaan sugaynaa madaxweynaha dowladda federaalka laakiin annagu diyaar baana annagu diyaar baan nahay ka ciidan ahaan iyo ka maamul ahaan intaba waxaan u diyaargarownay meelaha khawaarijta ay haysato in laga xoreeyo ummadda soomaaliyeed soomaaliya markii la fiiriyana dowlad goboleedka ugu dhul weyn oo ay ka haystaan hal gobol iyo bar waa dowlad goboleedka jubbaland marka waxaan rajaynaynaa in howlgalku mar dhowna bilaaban doono xadhiggana uu ka jari doono madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya waa mahad
wasiirka wasaaradda cadaaladda maamulka koonfur galbeed soomaaliya wafdi hogaaminayana waxay gaareen magaalada barabe gobolka shabeellaha hoose sida warkaas uu uga soo diray barabe weliga ibraahimiyow
wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya ibraahim aadan cali najax iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaaladan baraawe oo ah caasimadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha magaaladan ku soo dhaweeyey maamulka magaalada saraakiisha amniga iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaaladan waxaana wafdiga wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya kulan ay la qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada magaaladan iyadoona kulankan ugu horreynba ay ka hadleen qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka iyo ururada bulshada magaaladan wasiir soo dhawaaw degmadu waa degmadaadi dadku waa dadkii aad taqaanay maasha allah adigoo wasiira maanta waxaan leenahay farhadda in lama soo koobi karo
mudane najax waayo isagoo gobernor ahna waa lala shaqaynay isagoo dho guddoomiye yani isagoo wasiir ahna waa la shaqaynay wasiirkiisa boortiga buu ahaa haddana waa noo soo noqday asagoo wasiirka cadaaladda ah mudane najax islaam
wasiir waxaan ku leenahay soo dhowow degmadan baraawe waa degmo aad lagaaga jecel yahay waa u jeedaa inkastoo xilligan isdawguray dadka qaar ay masaajidka iyo meelaha kale aadeen ay dadka saaka oo hoolka macal bannaanka ay dhoobnaayeen sababta ah markii la yidhi wasiirka cadaaladda oo degmadan wax badan wax badan wax badan soo maamulay haddana uu wasiir cadaalad u yahay cumar sheekh cabdi guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaaladan baraawe ayaa dhankiisa ka hadlay soo dhoweynta wasiirka cadaaladda dowladda koonfur galbeed wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane ibraahim cali aadan najax wasiir ku soo dhowow wasiir baraawe ku soo dhowow baraawe kuuma ahan markii koowaad aa imaanaysa ma ahan wasiir in badan ayaa lagu sugaayey ee runtii heer baraawe waa ku yaqaanaan dad cusub oo hadda maanaa oo ma tihid waxaan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad run ahaantii saaka ayaa maanaa bulshadan aa hortaada ka muuqdaan
ibraahim aadan cali najax wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo kulankan ka hadlay ayaa ugu horreynba u mahad celiyey maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sida diiran ay ugu soo dhoweeyeen magaaladan isagoona faahfaahin ka bixiyey uljeedka safarkiisa maanta ee baraawe salaan idinkaga wadaa madaxweynaha oo runtii magaaladan caasimadda koonfur galbeed ee baraawe mar walba niyadda ku haya horumarkeeda ka shaqaynaya oo ka fikiraya muuqaalkiisunbaa idinka maqan mooyaane qalbiguu idinkala jooga taasna waxaa daliil u ah wasiirada badankooda halkaan imaanaya waxaa daliil u ah mashaariicda muhiimku ah bulshadan reer baraawe ee magaaladan ka socda oo aad og tihiin waddadii ugu muhiimsaneyd magaaladan soo gelaysay muddo fara badan burburkeeda dadka ay dhibaato ku qabeen gawaarida ay dhibaato ku qabeen xilli roobaadka weliba ay ugu sii darnayd in maanta dhismaheedu uu socdo maalinba maalinta ka dambaysa madaxweynaha iyo golihiisa wasiiradaba waxay ka fikirayaan sidii loo buuxin lahaa baahiyaha faraha badan ee ka jira degmada ambaraawe waad ka warqabtaan in halkan la yimid la sahmiyey loo dhisi lahaa dekeddii caasimadda degmada baraawe sidaasi la mid ahna baahiyihii uma dhammaanayaan degmadan markii caasimad laga dhigayay waxay haysatayba ma lahayn dadtay ma laha in in baraawe iyo baydhaba in loo safro ay qaadato soddon daqiiqo iyo wax ka yar waxay ku timid isku xirnaan dowlad jaceyl nabad ku wada noolaasho iyo dadaal ay runtii bixisay dowladdan uu hogaaminayo madaxweyne cabdicasiis marka madaxweynaha salaanaan idinkaga wadaa salaantaasna iga guddooma insha allah intaa kadib sidaad sidaad ka warhaysaan een, magaaladan dhowr jeer oo horena waan imid safarkayga maanta wuxuu quseeyaa een, safar shaqo een, baahiyo aan isleenahay magaaladan way ka dhiman yihiin dadkeeda muhiimun uu yahay ayaan keennay oo ay qayb ka tahay oo ay hormuud ka tahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Een, insha allahu tacaala mar walbana fikirkeenna iyo hadafkeenna iyo socdaalkeenna waxay u badnaan doonaan arrimo shaqo labada kun iyo labaatan iyo afarta soo socotana wasaaraddan cadaaladda baraha waxay ka hirgelin doontaa een, oo ay ka fulin doontaa shaqooyin aad u fara badan ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan magaalo xeebeedka baraawe ee caasimadda dowladda koonfur galbeed aada ayuu mahadsan yahay wariyay ibraahimow warbixintaasna oo eegay markane maamulka gobolka hiiraan ayaa ka digay in dadka shacabka ah ee ku nool magaalada beledweyne ay isticmaalaan buundooyinka ku yaala magaaladaasi gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufurow oo warbaahinta kula hadlay magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in shacabka looga baahan yahay inay ka taxadaraan buundooyinka ku yaala magaalada beledweyne ee ay saameynta ballaaran ay ku yeesheen fatahaadihii halkaas ku dhuftay gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in saameyn ballaaran magaalada ay ku yeesheen fatahaadaha ku dhuftay ee webiga shabeelle halkameeyey isagoo sii hadlay ayaa waxa uu sheegay in shacabka looga baahan yahay in qaarkood kuwa weli ay doonayeen inay kusoo noqdaan magaalada ay taxadar badan ay ka muujiyaan xaafadaha ay ka degan yihiin magaaladaasi oo ay saameynta ay ku yeesheen fatahaadda webiga
iyo sida maaragtay ee biyuhu u baabi'een ee gacan ee ilaa looga geysto oo buundooyinkaas wax laga qabto ayaa- ee, maanta ujeedka ee, kormeerkeenna aan magaalada ku soo galnay wuxuu ahaa inaan qiimayno ee, dhibaatadii biyobaxadu u geysatay magaalada guud ahaan gaar ahaan buundooyinka iyo waddada ee, ceel jaalle iyo u dhaxaysa magaalada Ee, saasaa safarkanu maanta daarnaa Een, muddo laga joogo ee, toddoba maalmood ka hor waxaan joojinay isu socodka dhanka jaalle iyo bundo koowaad oo aan ee, waddada ee, si aan cagafyadii iyo gaadiidku u dhibaataynin waddada Een, guddigii ganacsatada iyo gaadiileyda iyo ee, walaalihii kale ee arrinkaas ee, aan la sheergaraynana sidoo kale ee, waan isla qaadanay hadda maantana waxaan u soo gudubnay gudaha magaalada annagoo rabna inaan ka digno ee, labada bundo bundo weyn iyo bundo leqleqato ilaa xad aa, laga qiimeeyo dhibaatada gaartay iyo sida maaragtay ee biyuhu u baabi'een ee, gacan ee, ilaa looga geysto oo bundooyinkaas wax laga qabto ayaan rabnaa inaan dadka aysan marin go'aankeenna iyo dul istaaggeennuna wuxuu daaran yahay inaan iclaaminno ee, iyadoo amar maamul iyo waxgarad intaba isugu jirta inaan labada buunda la mari karin ilaa amar dambe Een, dhinaca kale waxaan rabnaa waddada soo gasha magaalada ilaa ceel jaalle laamidii dhibaato badanaa gaartay annagoo la tashanayna ganacsatada gaadiidleyda iyo dhammaan inta ku lug leh een, maamulkuna uu qayb ka qaadanayo waxaan rabnaa inaan waddadaas ka shaqayno ee, kambaniyada ee, waddaniga ah oo qalabka lagu samayn kara waddadaas haysta waa baaqaan u diraynaa dadka wax haysta ee ilaahay wax siiyey ee ganacsatada ee muxsiniinta ahna baaqaan u diraynaa annaga maamulka ahuna qaybtana ka qaadanaynaa
warkaasa kala socotaan oo raadiyo dalsane magaalada muqdisho markana wararka dibadda wararka ka imaanaya koonfurta khaza ayaa sheegaya in taangiyada israa'iil ay galeen magaalada khayunis ee koonfurta dal waa koonfurta khaza halkaas oo maalmahan ay duqeymo iyo dagaallo xoogan ay ka socdeen arrintan ayaa xaalad cakirnaan ah sii gelinaysa dhanka kanyunis ee koonfurta khaza oo ah meel markii hore ay isugu tageen dadka kasoo barakacay qeybaha kala duwan ee magaalada khaza dadkan ayaa waxaa la sheegay inay haatan ay wajahayaan xaalad adag oo dhibaatooyin islamarkaana isugu jira cunto la-aan biyo la-aan iyo sidoo kale hoy la-aan iyadoo sidoo kalena ay ku socdaan duqeymo aan kala joogsi lahayn ee diyaaradaha yahuudda ay ka geysanayaan koonfurta khaza waqooyiga khaza ayaa sidoo kale waxaa ka socda duqeymo ay xoogan oo ay geysanayaan diyaaradaha israa'iil iyo sidoo kale xaaladda cakirnaan ah oo halkaas ka jirta iyadoona sidoo kale xaaladdu ay tahay mid cakiran sida lagu soo waramayo waxaana ciidamada iska cabinta ah ee xamaas iyaguna dhankooda ay dagaallo ay la gelayaan ciidamada dhanka dhulka ka dagaalamaya ee israa'iil guud ahaan warkiisu waxaa dalsan dhegeystayaal aad ka dhegeysaneyseen saakaw talaadaana waana kinta
wararkaad la haysaa hobsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel